barnaamijka dhallinyarada maanta
kuna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliy tobanka labiy labaatanka iyo kow iyo soddonka mitriban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha juunna waa sideed sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa wadajir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan maanta waxaa ka mid a magaalada boosaaso nin dhallinyaro ah oo ku soo kordhiyay ganacsi cusub isagoo gaari ku wareejinaya cabitaanada qabow iyo jalaatada waraysi xiiso badan ayaan idinkaga haynaa hawshan waa hawl aad u wanaagsan waxaanu gadnaa askrinka cabitaanka oo mobilaysida wareega magaalada meel alla meeshii la doono iskuulaadkaan tagnaa jaamacaddaan tagnaa dekedaan tagnaa meel dadku ku badan yihin o dhan baan tagnaa waxyaala qabqabow iyo askrin iyo waxyaalahaasoo dhan baan tagnaa dadku aad bay u xiseeyeen u soo dhoweeyeen waa wax waddanka ku cusub waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelannay mid ka mid ah dhallinyarada beeralayda degaanka jaara hoorato ee degmada dila ee gobolka awdal oo ka warramaya dhibaatada haysata beeralayda deegaankaasi iyo wixii baahiya ah ee ay qabaan oo ay dabooli karo markaa tamaada waan beernaa waqtiya qaarkood diraacda iyo kalanta labada jeer waan beernaa ciddii beerta way ka faa'iidaayo waxa way ka shaa oo aad buu ka faa'iidaa ciddii beerteedu ay gala tahayna dee waqtiga dambe waxba ka dhacay hamadayo waba ka badaba qofka aykaas
saciid cabdisamed ow ducaale oo abwaan da'yar kuna nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sameeya heesaha isagoo sidoo kalena sheegay inuu naaxiyo sameeyo waraysi xiise badan ayaan idinkaga haynaa sidoo kale haragada adduunyada xiisaheeda jacaylka ugu xoog badan xubbi xaggaaga balleeyaa mugta xiimayey xiimayey raadistaadii waan ku xiiqay marsiidhahayaan dadka jiibinayaa xiiyayey xiiyayey raadistaadii wuu ku xiiqay sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta intuu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warka caalamka hillary clinton ayaa xalay xaqiijisay inay tahay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada maraykanka iyada oo noqonaysa haweenaydii ugu horreysay ee matasha mid ka mid ah labada xisbi ee ugu weyn dalkan maraykanka clinton ayaa doorashooyinkii xalay dhacay waxay ka gaartay guulo weyn iyadoo ku guulaysatay gobolada california new jersey iyo new mexico iyo weliba south dakota halka senator berni sanders oo la loolameeyey uu ku guulaystay gobolada montana iyo north dakota dhinaca xisbiga jamhuuriga donald trump oo aysan jirin cid la loolamaysay ayaa ku guulaystay dhammaan lixdii gobol ee xalay doorashooyinka ay ka dhaceen ee california new jersey new mexico montana north dakota iyo south dakota hillary clinton ayaa waxa ay wajihi doontaa musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump waxaana labada musharaxba iminka sugaysaa in ay mideeyaan labadooda xisbi ee kala qaybsan
maxkamadda cadaaladda yurub ayaa xukmisay in wadamada midooda yurub aysan xiri karaynin muhaajir sharci darro kusoo gala wadankaasi gaar ahaan wadamada labaatanka dal ee shangan laysku yidhaahdo xukunka ayaa la shaaciyey talaadadii shalay maxkamadda luxemburg ayaa sheegtay in sharciga midooda yurub uu ka hortegayo xariga noocani ah ilaama ay dalalkaasi kaga shakiyaan muhaajirku inuu geystay dembiyo ama in markii horeba ahaa qof u socday howlo markaasi dib lagu musaafurinayo saamaynta go-aanka maxkamadda ayaan si dhaqsi ah markaasi u cadaynin arintan waxay imaanaysaa iyadoo muhaajiriin fara badan oo ka kala yimid dalalka bariga dhexe iyo afrika ay ku qulqulayaan yurub gaar ahaan kuwo ka yimaada wadamada syriya ciraaq iyo wadamada afrika qaarkeed
ramadaan kariim mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a abwaan siciid cabdi samed awducaale waa nin dhallinyaro ah oo leh hal abuur siciid awducaale waxa uu sameeyaa heesaha waxa uu ururiyaa gabayada iyo sidoo kale wuxuuna ururiyaa gabayada waxa uu sheegay in uu ururiyey ugu yaraan saddex kun oo mahmaahood isagoo qaar ka mid ahna nala wadaagi doona waraysigan oo qaybo kala gedisan leh ayaa qaybta koowaad waxa uu siciid cabdisamed aw ducaale uu kaga hadlayaa heesaha uu sameeyey iyo weliba kuwa uu bedelay waxaana uu ku luuqeynayaa heesahaasi cabdikariin bile olol waxa uu warramay wariyaha v o a abwaan siciid cabdisamed barnaamijkan hiddaha iyo dhaqanka ama suugaanta ku aad u xiiseeyo waxaa maskaxdayda ay ku ururtay oo aan geliyey aniga oo ah nin xoola dhaqato ah oo xoola raacato ah dhulka miyiga ayaanu deganayn marka een, reer nugaaleed baanu ahay marka aniga howlahaygu waa sidaa cabdikariinow haddaad siciid waxaad leedahay heebooyin gaar ah mar baa jirtay aan si weyn u xusuusto een, heese aad alaftay xilli aan eh, degmada taleex ku sugnayn oo kale sida habowga een, ma xusuusto bal ka waran kuwaas oo kale Een, waa mahadsan tahay saaxiib cabdikariinow Een, waxa weeye waa run suugaanta anigu nooc walba waan jeclahay qayb faneedka haddeer aad i weydiisay wax badan baan ka sameeyey oo qaybta fanka ah Een, xagga taxliiga ama naaxiyadda ama laxanka qofba siduu u yaqaano Een, waan saaraa anoo yar baan markii igu horreysay ma waxaan sii war horta dadku heesaha way sameeyaan wayna laxameeyaan maxaad horta u saman weyday hees waxbaan isku aadaadiyey waan isku jacburiyey markii aan doobdilaacsaday oo aan ku talagalay inaan heesaha ansa waa samayn kartaa waxaa ka mid ah heestaa waxaa la yidhaahdaa xiisaa layaa xiise horta macal een, way jiraan heese aad bedeshay oo aad iska leedahay een, kuwa aad dhinac kale ka dhigto jiho kale u kaxaysay kuwaasoo dhan mal markaa heesta ugu horreysa nala wadaagaysa watee Een, waxaan idinla wadaagayaa hees la yidhaahdo een, heestaa xiisaheeda haddaan soo qaado marka heesta midhaheedu waxaa la yidhaahdaa sida xabowga iyo daranta xaysku qooyey ay xuruunka xareedda iyo daadxulayaan xasasadii nugaaleed xidhiirka dogan haddii aan ku luuqeeyo een, dee muusigii iyo kamankii ma hayo sida xabowga iyo daranta xaysku qooyey ay xudhuunka xaredda iyo daad xulayaan xasasadii nugaaleed xidharka dogan ay xamashka biyihii xarfanayaan xaragada adduunyada xiisaheeda jacaylka ugu xoog badan xubbi xaggaaga baleeyaa mogta xiimayey xiimayey raadistaadii waan ku xiiqay marsidhahayaan dadka jiibinaya xiiyayey xiiyayey raadistaadii wuu ku xiiqay baleeyaa Een, runtii waa wax aad u wanaagsan marka markuwa noocaasoo kale aad bedeshay maxaa ka mid a siciid mid a hees la yidhahdo baal qariye oo kale fiyoodana waa ka waa ka cudur daaranayaa oo inay i ilaalisaan doonayaa dadku haddeer waxay arkaan way iska qaataan moogtaha marka aa waa ballantaasi marka waxa weeye hees la yidhahdo baal qariye heesta waxaa la yidhahdaa sida roob buladayoo baal qariyahoo kale intaan lagu luuqan horta midhaheeda aan soo qabto sida roob buladayoo baal qariyahoo kale ama waqal bad soo maray maanyada barwaaqad ah ama madaq butaaca ah madaxoo biyaha dhigay bilig walac hilaacii soo booday heegadu eg waa roobka la sheeya bilig walac soo booday heegadu ama mayay bariise agiddi ay isballeeyeen waa beriga subaxdii marka laysu soo baxay nimcadii iyo bara- baraarada rah guray badhaada ah baadkuna qof leegyahay baalkii iyo xadhkoolaha dhudhun yahay baldhooluhu babinayso xeyd- laydhii ay xooluhu barqanayaan bulshaduna xusuustii qof weliba bartuu rabay waa dadkii marka adee qof aad wada sheegsan jirteen wixii beri la soo maray baarbaaddha himilada sidaa roobuladay baalqariyahoo kale ama waqalbad soo maray maanyada barwaaqada ama madag butaaca ah madaxa oo biyaha dhigay bilig walac hilaacuna soo booday heegadu marka heestu way dheer tahay waxaa leeyahay gabadhiba markaa intaasi tusaale ahayd ugu horreeyey bulshaduna xusuustii wixii beri lasoo maray qof weliba bartuu rabay wixii beri lasoo maray baarbaadha himilada halkaasa markaa tusaalihii qoftii ilan waad isbeegtaan adigaaba baradheer baarkana haldhaaley bilicdana shabeelley burjigana libaaxley laafiyaha bureeqoy nuurkana bisha uga eg igu baahiya midabkaaga boqol miyuu ku dhowya mise wuu ka badan yahay
kaasi waxa uu ahaa abwaan siciid cabdisamed awducaale waxaana uu la hadlayay wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol wale- waraysigan oo qeybo kala duwan leh waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena dhallinyarada ee soo socda haddii alla idmo
maxamuud cali shire waxa uu ka mid yahay hal abuurada ganacsi cusub ku soo kordhiyey magaalada boosaaso waxaana uu ka soo laabtay waddanka ingiriiska hadda waxa uu gaari ku wareejiya cabitaano qabow iyo jalaato taasoo dadka magaalada boosaaso ay soo dhoweeyeen halkaas uu ka ganacsado maxamuud cali shire waryaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waxa uu waraysi la yeeshay maxamuud cali shire waxaana uu weydiiyey bal marka hore waxaa ku dhaliyay arrinkan hawshan waa hawl aad u wanaagsan ee waxaanu gadnaa askrinka cabitaanka oo mobilaysida wareega magaalada meel alla meeshii la doono ee iskuulaadkaan tagnaa jaamacaddaan tagnaa dekedaan tagnaa ee meel sha- dadku ay ku badan yihiin oo dhan baan tagnaa waxyaala qabqabow iyo aiskrin iyo waxyaalahaas oo dhan baan tagnaa dadku aad bay u xiiseeyeen u soo dhoweeyeen ee waa wax waddanka ku cusub ee marka annaguna baahida waddanka iyaga baanu maaragtay darteed maadaama boosaaso ay meel aad u kulul tahay sababtaas baanu u keennay arrintan waana ee, fiican tahay dadkuna aad bay u soo dhoweeyeen waa tahay maxamed adiga markaaga hore xagee ka timi anu waxaan ka imiyey u k united kingdom ujeeddada halkan u timi bal noo faahfaahi Ee, ujeedkan u imi waxa weeye anigu awalba deegaankanaan ka soo jeeday dalkaygii baan ku soo noqday Ee, baahayaha jirana dee wixii aan qaban karo qof kastaba mihnadiisa wixii aqoon ama u leeyahay ama waddan ku soo kordhin karo ayuu waddankiisa ee, ku soo kordhinayaa aniga waxay noqotay awo- ee, inaan mashruucan ice-greenka ah ee, aan keeno mashruuciina mashruuc aad u fiican ayuu noqday dadkuna aad bay u soo dhoweeyeen dad badan baa niyadeedu ka guuxaysaa in gaari mashiinkii jalaato lagu dhex sameeyo dad badan baa islaysay ugu suurta gashay bal arrintaa noo faahfaahi sidee ugu dhex samaysaan jalaatada gaariga Ee, gaarigan waxa weeye waa gaari ee, diyaarsan oo loogu xaggaa lagu soo sameeyey Ee, wuxuu leeyahay mashiinka ice-greenka baa saaran waxaa saaran gumbarasoro ee, maxaa qabowga siinaya oo kicinaya Ee, wuxuu leeyahay maxaa ahaa talaagadii freesinkii buu leeyahay Ee, wuxuu leeyahay kuwa cabitaanka buu leeyahay ee, slash mashiinkii baa saaran waxaa saaran maxaa ahaa ee, waa gaari loo diyaariyey inuu qaabka qaboojiyaasha wax dhan uu sameeyo Ee, c c t v buu leeyahay maaragtay oo bannaankiisa iyo gudihiisaba ee, security-ga iyo wax walba ilaalinaysa gaari la soo diyaariyey wey oo lacag badan ay gashay Ee, kaamarooyinka waxa weeye markaanu gaariga keenaynay ayaanu order ku darsan oo nala kusoo sameeyey dhallinyaro badan oo tahriibta ayaa jira qaarkood waa ku haaminayaan Ee, dhallinyaradaas maxaa uga sheegi lahayd yurub iyo shaqooyinkooda walaal waxa weeye dadka ee, tahriibaya waxa weeye maanta yurub wax- iyo wax yaallaan ma jiraanin waddankeena ayaa ka wanaagsan opportunity badan baa waddanka yaalla Ee, dadku inay waddanka fahmaanin oo waddanka ka shaqaystaanin oo businessyo badan oo available ah oo waddanka ee, laga shaqaysan karo ayaa jira marka ee, dee waa laisweydaananaya dadka xagga aadaya yurub wax annaga shaqala'aan baan ooga soo cararnay oo xaggaanu shaqo usoo doonanay maaragtay dadka hadda yurub aadaya xilliga kana ee, waxa weeye ee, talala'aan baa haysa wakhti badan baana ka lumaya qofka maanta hadduuba nabad tago oo seef xataa ku tago wakhti badan twenty years ayuu wakhtigiisi luminaya oo maalayacni kaga luma maaragtay baasaboorka wakhti adag baa lagu qaataa maba la bixiyo hadeer way joojiyeen maaragtay marka dhibaato badan bay la kulmayaan anu waxaan kula talin lahaa dadkaas inay waddankooda aaminaanin fursado shaqo badan baa waddanka ka bannaan waddanka ay ka shaqaystaanin oo ay waddankana wax ku soo kordhiyaan dadkana wax u- u- ay keenaanin ma jiraan shaqada hadda hayso oo kale in guud ahaan soomaaliya laga qabto Ee, maya tan waa so- soomaaliya oo dhan waa gaarigan waa gaarigii koowaad oo noocaasa oo hadda la keeno Ee, businessku waa business hadda bilow ah oo weli tijaabadii ku jira haddii uu businessku successful noqdo oo sidii la doonayo uu noqdo waynu gaarsiin doonaa magaalooyinka kaleeto iyo ee, waanu kordhin doonaa waayo maxamed sidee marka guud ahaan dadka wax kaa iibsanaya dadka marka ay ku arkeen sidee dadka u soo dhoweeyeen dadku aad bay usoo dhowe aad bay u soo dhoweeyeen aad bay maxaa ahaa ee, baahida loo baahnaa darteed iyo de- qofka shaqaysanaya laftigeeda dadku waa waxa weeye way soo dhoweynayaan qofka haddii arkaan dadku inuu qof shaqaysanaya yahay dadku way soo dhoweynayaan marka ee, waxaan leeyahay maxaha fursado badan oo shaqaa waddanka bannaan waddanka ha laga shaqaysto tahriibta iyo waxaasna ha layska dhaafo waddankeena khayraad badan iyo ee, ka wanaagsan waa tahay kaasi waxa uu ahaa maxamuud cali shire oo sidaad maqlayseen ganacsi cusub kusoo kordhiyey magaalada boosaaso waxaana uu la hadlayey wariyaha v o eda ee magaaladaasi maxamuud wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso aan idhahda yuusuf maxamuud yuusuf
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington axmed barkhad ibraahim waxa uu ka mid yahay dhallinyarada beeraleyda deegaanka jarahooto ee degmada dila ee gobolka awdal sidoo kalena waa guddoomiyaha beeraleyda deegaankaasi waxa uu uga waramay wariyaha v o a ee boorame haashim sheekh cumar good dhibaatooyinka iyo xaaladaha beeraleyda ee beeraha tacbada ee deegaankaasi waxaan noloshan beeraleyda ayaan degannahay halkani noloshu horta waa saddex qaybood waa dabaqad sare iyo dabaqad dhexe iyo dabaqad hoose markaa dabaqad dhexa ayay dadkana u badan yihiin halkan ku nooli somalilan waa meeshii ugu horreysa laga bilaabo qodaal markaa eega dhulkii sidii wax loo loo qodayey loo qodayey loo qodayey garbiyaa ka jeexmay dhulka aad u dilaacay oo carradoodii aad u qaaday wixii beeree la xidhay ee berigii horumarintii loo xidhayna way been way baabeen waxba kama jiraan wixii waxyaalo dambe oo qolada jarmalka ay noo xidhayna dee waa wax gacan lagu xidhay intii la xidhay ee gacanta lagu qabtay faa'iido badan bay dadka u qabatay faa'iido badan iyoo qabatay hawdhadayga laga beeray aad bay u baxaan dee saddex sano oo hore abaar baa aad ugu soo dhacday waddanka numa lahayn wax xadhuuri nooma soo goyn wax xadhuuri nooma soo goyn iminkase sanadka wakhtigan diraacdii u horreystay oo dee aan la sheegi karin inay wax bixinayn wax beenaan midna aan la sheegi karin dee roob fiican baan helo raxmad fiican ba aad noogu daa aad ayay noogu dayeen waxaad ka warrantay in jeexjeexye iyo ay dhib idinku hayaan deegaanka waxaa kaloo sheegtay in dhinacii horumarinta beeraha laydinka xidhi lahaa aan laydinka caawin waxaa bulshadu inta isku tashatay inay deegaankana ilaaliyaan meelaha garbooyinka ka go'ayana ay xidhaan idinku ma isku daydeen marnaba waan isku daynay deegaankuse wax yar buu qabsan karaa boqolkiiba toban buu qabsan karaa wuu iskugu iman karaa wax ka xoogran baa helay garbiyada qaar baa intaas oo mitir jooga afar mitir bay joogaan afar mitir garbiga joogtaa nin beerley waxba qaban qaban karaba awood buu mahay maadaama si ay tahay dee macaawino aad aan ugu baahnayn in beeraha la noo xidho garbiyada wax lagala qabto jeexjeexyada dhulka jeegaa biyahaygu dabadun bay galaan waxba nooma qabtaan biyo xidh melihin ballay melihin waxba melihin waxaa jaroonta lagu sheegay waa dhowr iyo labayo toban kilomitir buu isku jiraa ballac dheer afarna afar kilomitir buu yahay marka ballacaa loo mateeriyaal intaasi dee biyaha maraaweys badun bay galaan ballay keliyaa ka qodan balligaa keliya ka qodan beri dhawitaan gacan ku xidhnay oo qulo insiyo iyo maxay ahayd hay-adda faw ay nagu caawisay in gacanta lagu qodo boqol nin ayna siisay intii baan laba bilood ku shaqaynay beryaha hore waxaa lagu shaqayn jiray guus wax la yidhaahdo oo dadku ay iskaa wax u qabso qofka beertiisa dee ay ka caawin jireen ama markay goynayaan ha noqoto ama markay baaqbaaqayaan ha noqoto ama waqhtiyaba kale ha noqotee dhaqankii noocaa ahaa muu isbedelay mise uu ka jiraa dadka deegaanka wax yar baa iska bedelay dhaqanka caynka ahaa guuskii caynka caynka ahaa waxaa bedelay in biro cagafiyo in la dhulka la keeno lagu qoto markaan dee guusaskii la iskugu jira beeraha lagu qoy jiray dibida lagu qoy jiray meesha maanta ma jiraan markaa qalabka yimid ee casriga ahee beertii goynaya ee hadhuurkii tumaya yaa bedelaad yaa bedelay haa dhaqankaasaa bedelo biraha bedelay oo way tumasaa way qodaysaa way goynaysaa inta badan waxyaabaha laydinku dhaliilo waxaa ka mid a een, dadka beeraleyda waxay barteen jaad oo jaadkaa dhib badan ku haya tabcashadii iyo horumarkiina ka hortaagan in jaadkaasi ay cunayaan oo uu dib u dhigay wax soo saarkaygii arrintaadu maxaad ka qabtaan arrintan waxaan ka qaba anigu jaadku wakhtiga dad biniaadanku duurku yar qaylaa gelinka daba uu shaqa taga qof beertiisuu wax ka qabsadaa markuu beertiisa wax ka qabsadana dee habeenkina wuu iska hoydaa dee se ninku halkuu waagu beriya gabalka uguma dhaco uguma dhaco oo u tabacdaa qofku imse saacadood baad beertaada aadu ka shaqaysaa tusaale ahaan oo kale waxaan ka shaqeeyaa lix saacadood baan ka shaqeeya maanta lix saacadood ayaan ka shaqeeyaa lixdaas saacadood waxaan ka qaban karaan ka qabtaa marka noloshaada iyo een, waxa ay soo saaraysaa ma isku dhigman bas leedahay iyo waxaad ka qabanaysa shaqadaad ka qabanaysa haddii ilaahay dee keeno eeg waa beer roobaad raxmadda ilaahay hadduu keeno dee way isku dhigmi karaan oo dee faa'iido way ii soo saaraysaa haddii se raxmaddu yaraato dee waxba ima soo saarayso anigay baa ku qaday marka waa sida dee sanadka oo kale dee ku dhacday waddanka ay ku taagantahay ma jiraan wax khudaara iyo waxaad beertaan oo tusaale ahaan deegaanka cadcada idiin dhowey dhowrka kilomitir idiin jire durdurka intaad biyaha ka soo durtaan ama aad ka soo dhaansataan dameeraha ka soo dhaansataan aad khudaar iyo wax noocaasa ku beertaan tamaadda magaalada aad geysaan cadaad waxay noo jiraa annaga laba kilomitir labada kilomitir dabeerka jiyaalka wuxuu ku filnaadaa qoyska kuma filnaan kala carro carro lagu waraabiyo kuma filnaan karo markaa tamaadda waan beernaa waqtiyada qaarkood ee waa diraacda iyo kananta labada jeer waan beernaa ciddii beerta way ka faa'iidaayo wax way ka heshaa oo aad buu ka faa'iidaa ciddii beerteedu ay gala tahayna dee waqtiga dambe waxba ka dhacay hamadayo waba ka badaba qofka caynkaas markaa hawshaasi dee kuma qofku intuu biyo soo dhaamin karo dabeerkiisa rarto qoys buu wax ugu tari karaa beer carra wax kuma tari karo waxba uma tari karo taasina waa guusha waqtiyada nolosha ugu fiican ee deegaankani soo maaha waqtiyada roobabku da'aan ee guga ah roobku noolaa ma nahay de annagu waqtigaa roobku noolaan nahay biyahaas iyaga oo kale haddii beeraha noo soo gaari lahayn waxtar badan baynu anka noo noqon lahayn dadkaasina way anfici lahaayeen jiilaakii wax beeran lahayn khudradii la soo bixi lahayn way tabcaan lahayn way wada sarakaci lahayn se biyaha tamaraan kula soo baxna anagu dababalinba oo ma hayno dee dowladuna wax naga caawiya weli numa helin iyo hadow wax naga caawiya weli numa helin axmed barkhad ibraahim oo ah dhalinyarad wuxuu ka mid yahay dhalinyarada beeraleyda deegaanka jaraahooto ee degmada dila ee gobolka owdal waxaana uu sidoo kale yahay guddoomiyaha beeraleyda deegaankaasi waxa uu magaalada boorama ugu waramayey wariyaha v o a ee haashim sheekh cumar good
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha axmed cali shiikh ayaana la diyaara
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilowno koobba ameerika oo ka socda dalkan maraykanka xulka qaranka maraykanka ayaa xalay afar iyo eber kaga adkaaday xulka dalka kostarika dalka kolombiyana waxa ay labyahal kaga adkaadeen xulka dalka baragwa kolombiya ayaa u soo gudubtay wareegga xiga ee koobkan maraykanka oo ciyaartii hore laga adkaada waxay u baahnaan doonaan in ay ka badiyaan ama barbardhac ay ka helaan xulka dalka baragwa ciyaarta u harsan labada koox oo ay isaga hortegi doonaan dhinaca wararka ciyaarahana kooxda manchester united ayaa waxay qarka u saaran tahay saxiixa daafaca kooxda villareal erig bailey kadib markii ciyaaryahankaasi uu shalay maray tijaabada caafimaadka ee kooxdaasi ma united isla markaana uu ku baasay kooxda ma united ayaa saxiixa ciyaaryahankan waxay kaga adkaanaysaa kooxo badan oo ay ka mid yihiin manchester city barcelona baris saint german iyo bayer munich oo dhammaantood doonayay saxiixa ciyaaryahankan taasi oo sare u qaaday qiimaha ciyaaryahanka kooxda ma united waxaa la filayaa in lacag ku dhow soddon milyan oo bawnka dalka ingiriiska ay kula soo wareegto ciyaaryahankan daafaca ka ciyaara ee labayabaatan jirka ah una dhashay dalka ivory coast dhinaca kale kooxda manchester city ayaa waxay wada hadallo meel wanaagsan maraya kula jirta naadiga brushi dortmond iyada oo doonaysa inay la soo siixato ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee pierre emerick obamayang sida ay wararku sheegayaan obamayang ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahanka sanadka ee bundesliigaha dalka jarmalka waxaana uu dhaliyey shan iyo labaatan gool sagaal iyo labaatan kulan oo ka tirsan horyaalka bundesliiga ee dalka jarmalka oo uu saftay xil ciyaareedkii dhammaaday waxaana ka goolal badnaa oo keliya weeryahanka kooxda bayer munich robert labandaski naadiga mancity ayaa waxaa xil ciyaareedka soo socda la wareegi doona tababare beb guardiola oo doonaya in uu xoojiyo weerarka kooxdaasi ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda man city sergi aguero oo ah mid ka mid a xidigyada ugu wanaagsan ee booskaasi ka ciyaara ayaa inta badan waxa uu yahay nin dhaawacma oo taasina ay keento in kulamo badan oo ka tirsan kuwa man city uu seego ugu dambayntiina kooxda everton ee ka dhisan magaalada liverpool ayaa waxa heshiis la gaartay naadiga southampton taasi oo waddada u xaari doontaa in ay la wareegto macalinka kooxdaasi ronald kuman oo noqon doona macalinka cusub ee kooxda everton naadiga tofiska loo yaqaano ayaa waxa ay bixin doontaa lacag shan milyan oo baamka dalka ingiriiska ah oo ah magdhow ahaan ay u qaadanayso kooxda southampton si ay ula wareegto saddexiy konton jirkan u dhashay dalka holland kaasi oo ka tegay naadiga saintis kadib laba sano oo uu xilkaasi hayay kooxda everton ayaa waxay macalin la-aan ahayd tan iyo markii ay shaqada ka celisay tababarihii hore kooxdaasi roberto martinez kaasi oo xilli ciyaareedkii hadda dhammaaday markii ay kulmayar uun ka harsanaayeen shaqada laga ceeliyey naadiga everton ayaa waxa ay doonaysaa in ay dib u soo kabato kadib markii kaalimo aad u hooseeya ay ku dhammaysatay horyaalka brimer liiga dalka ingiriiska xilli ciyaareedkii dhammaaday xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad ayuu mahadsan yahay xubinta ciyaaraha ayaad la socoteen dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah in ciddii jecel barnaamijkan dhalinyarada maanta ay ka qayb gasho ama haysa sheekooyin ay jecel yihiin inay la wadaagaan barnaamijkan inay noogu soo diri karaan sheekooyinkooda ama waayahooda nololeed oo ay doonayaan inay la qaybsadaan barnaamijkan soomaaliya at v o a news dot com iyagoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhalinyarada maanta mar kale waxaad idin leenahay meel kastoo joogtaan ramadaan kariim
sujuudiay u sugnaato aadaan waxa ku seegamayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caadiba noogsune usrnaatu aadaan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sid iyo caadiba loo ogsooneeye aadaa bisha soo nasiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aadaa bisha soo nasiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno sowxaanu nagaaji way socotay asagoo dine waa camal sido waa sahibi iyo saakii aakhire yayna sheegine صوم رمضان وصعوتي عن سقوتني وعمل سيرو وصحيدي يا ساتي آخرين إن سيدي صوم رمضان adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaaraatu mowdkiyo su'aashana hanagu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaaraatu mowkiyo su'aashana ha nagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaanu
heesas ramadaanka ka hadlaysa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan si wada jir ay kala socodsiinayeen caashi ibraahim iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhammaanta isku duuban tan iyo labta afarta galabnimo waxaan iskaga tegaynaa nabadgelyo sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji way socotay asagoo tine waa camal siro waa sahaydii iyo saatii aakhire yayna seegine soma ramadaan way socotay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.